alxamdu لlh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه عlى نبyina mحmd وعlى آlه وصaحبه وsلم تسليmا kaثيirا أmا bعd السلام عlيكم ورحمة الlhi وبرakaaته بإذن الlahi سubحaanه وتaعaalى waxaynu waxoogay ka tilmaami doonaa أhmiyة الوqت في xayaaة المسلم waktigu qiimaha uu leeyahay qofka bani aadamkaa gaar ahaan qofka muslimka ah waktigu waa habeenkan iyo maalintan ina maraya ina dhaafaaya waa qofka cumrigiisii waa raasamaalkii noloshiisa waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala addoonka uu siiyey ou kaga faa'iidaysan karo maa yanfacu fi dunyaa wamaa yanfacu fi laakhira waxa addoonka anfaca adduunyada inta uu joogo iyo wax sahay u noqdo anfaca maalinta ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyay yowma alqiyaama ilaahay baa subxaana wa tacaala inoo muujiyey waktiga qiimihiisa rabbi subxaana wa tacaala waktiga wuu ku dhaartay aayado badan oo qur-aanka kariimkaa ka mid ah nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay walaalayaal waktigu inuu ka mid yahay arrimaha ay tahay qofka muslimka ahi inuu ka faa'iideysto aanu iska dayicin oo aanu lumin oo kaga faa'iideysto wax waxtar u leh wuxuu uhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ikhtanim khamsan qabla khamsin xadiidka wariye xaakim min xadiidi cabdillaahi bni cabbaas shan ka faa'iideyso inta aanay shani bedelin shakilo kuma jiro shantaa nebigu uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ka faa'iideyso inay meesha ka bixi doonaan oo shan kale ay soo bedeli doonaan shantaa kale oon iyaga laga faa'iidaysan karin noloshaada ka faa'iidaysu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam intaanay geeri ku soo gaadhin waayo inta aada nooshahay fursad qaali aad haysataa khaladkaad kaga toobad keeni kartaa acmaal saalixaad kororhsan kartaa adduunyadaad wax nafcila ku samayn kartaa aakhiraad u sahay qaadan kartaa laakiin mar hadday geeri ku soo gaadho khalaas camalkaagii wuu go-ay shaqadaadiina way istaagtay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi waxaad ka faa'iidaysataa sixataka qabla suqmik caafimaada ka faa'iidayso waa fursad qaaliya inta aanad xanuunsan nicmada caafimaadka iyo fursadaha qaaliga ah iyo khaniimooyinka ilaahay u dhex dhigay waxaa dareemi kara maanta qofka xanuun u jiifa ee ilaahay ka baryaaya subxaana wa tacaala xanuunkaasi inuu ka dulqaado si uu ula soomo dadka muslimiinta si uu ula tukado salaatu taraawiix si uu u ducaysto si uu u dikriyo si uu qur-aanka u akriyo waa fursadaanu haysan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi shabaabaka qabla haramik dhalinyaronimadu waa marxaladaha cumriga ta ugu qaalisan ka faa'iideyso intaanad gaboobin gabowgu wax fara badan oo aada maanka ku hayso oo aada jeceshahay inaad samayso ayuu kaa hor istaagaya oo waktigan dhalinyaronimada suurtagalku ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi firaaqaka qabla shuqlik marka aada firaaqa haysato ee waxyaabo ku mashquuliya aanay jirin ka faa'iideyso firaaqada inta aanad mashquulin dhalinyaronimadu firaaqo fara badan bay leedahay qofka waxaa laga yaha mas-uuliyaad badan inaanay saarayn qofku waa inuu ka faa'iideysto qofku haddaanu madax ahayn firaaqo badan buu haystaa hadduu madax noqdo madaxtinimadu qofka way mashquulinaysaa waayo howlo shaqooyin mas-uuliyaad fara badan ayaa qofka kusoo baxsanahaya fursadaha markaa qaaliga ah ee qofka muslimkaa soo maraaya qofka muslimkae caqliga le inuu iska dayaco maaha waxaa ka mid a khinaaka qabla faqrig marka noloshaadu ay dabaran tahay ee baahidii asaasigaad ay ku daboolan tahay iyada lafteedu waa fursad qaali ah faqrigu dadka wuu u mashquuliyaa maskax ahaanna wuu u mashquuliyaa awooddiisa iyo xooggiisa jidheedna wuu mashquuliyaa qofku waa baadidoon tegaya laakiin qofku marka nolol maalmeedkiisii uu u dabaran yahay ee baahidii aasaasigahayd ay u daboolan tahay fursad qaali u haystaa iyo nicmad ilaahay waa inuu ka faa'iidaysto fursadaha qaaliga walaalayaal waa la isweydiin doonaa qofka ka faa'iidaysan waayo ee dayaca maalin aanay murugo waxba u tarahayn buu ka murugoon doonaa dhab ahaan maanta hadday kula fudud yihiin maalin kale aad garan doontaa qaaliga iyo qiimaha ay leeyihiin waa marka aada weydo fursadahaas iyo marka aada dhimato ilaahay subxaana wa tacaala lagu horgeeyo ee baahida aada u qabto camal saalix aada iska hormariso si dhaba waxa weyan aada u dareento nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sida tirmidi uu wariyey laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yusala can arbac qofku maalinta qiyaame ilaahay buu hor taagnaanaya subxaana wa tacaala garoommada qiyaame ee dhibaatada badan ee qoraxda lagu soo dhoweeyey ee geed la harhsadiyo god la gala aan lahayn buu taagnaanaya ilaa afar arrimood la weydiinaayo can cumrihi fiima afnaah cumrigiisaa la weydiinaya cumrigaagu waa maalmihii adduunyadan aada joogtay aada ku noolayd iyo habeenadii maalmahaasi la socday ku ladhnaa waxaa lagu weydiinaya maxaad ku dhammaysay cumrigu u dhammaanayaa shaki la-aan geeribaa raadkeenna ku taaganoo ina daba socota mana aha wax warun inagu ah waa waxaynu aragnay oo aynu taabannay weeyi oo maalin walba waxaynu shaahid u nahay dad dhimanayoo adduunyada laga kaxaynaayo oo qubuuraha la geynaayo gelinka hore gelinka dambe saacad kastoo xabaalaha aad tagta aas baa ka socda waa lagu weydiin doonaa cumrigaasi wuu dhammaanayaa waxaad ku dhammaysay am fii طaacati اllaah am fii macsiyati اllaah am fi lahwi walacib ma ilaahay طaacadiisa ma macsiye wax ilaahay kuu diiday ma ciyaar iyo dheeldheel bu waktigu kaaga dhammaaday oo cumrigaagi uu ku ku dhammaaday su-aal labaad baa qofka cumriga laga weydiinayaa wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyaranimadani way baaliyoobi doontaa haddii geeri kudayso gabow ku dayn maayo waad aragtaan odayaashaasi mar bay dhallinyaro ahaayeen idinka oo kalaa ah oo sidiina xoog u ah oo dardar iyo nashaad leh haddii geeridu xataa ay dib u dhacdo gabow baan ku daynahay waad gaboobi doontaa dhallinyaronimadu way baaliyoobaysaa way dugo duugoobaysaa sida dharkaad xidhan tahay oo kale maxaad ku baaliyeysay maxaad ku duugaysay waa su-aal ilaahay uu ku weydiin doonee jawaab u diyaarso wa can maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu maalkiina laba su-aalood baa qofka laga weydiinaya xaggaad ka shaqaysaad ka tabcatay ma xalaal mise xaaraan maxaadse ku bixisay ma wax ilaahay raalli geliy mise wax ilaahay ka cadhaysiinaayo wa can cilmihi fiima camila bihi aqoon inta aada yeelatay iyadana su-aal baa ka taagan waxaa lagu weydiin doonaa maxaad kaga camal fashay su-aalahaasi waa su-aalo walaalayaal ina wada sugaaya waa su-aalo xaalad adag layna weydiin doono qofka aan maanta jawaabtooda diyaarini maalintaa oo berri ah jawaab u heli maayo qofka aan su-aalaha jawaab saxa ka bixinina badbaadi maayo guulaysana maayo wuu halaagsamaya waanu khasaaraya ilahay baynu subxana wa tacaala ka magan gelaynaa halaaga iyo khasaaraha culimadii hore waxa ay odhan jireen qofku maalmo iyo habeenuu ka kooban yahay waktigani waa adiga laftaadii weeyi waa ka odhan jira alxasan اlbasri raximah اllah ya bna aadam inamaa anta ayaamu walayaali ina aadamo waxaad ka kooban tahay maalmo tirsan iyo habeenno tirsan kulamaa dahaba bacduhaa dahaba bacduk mar kastoo maalin ay ku dhaafto mar kastoo uu gabaldhaco qayb adigii ka mida ayaad tagtay xaggaad ka tagtay adduunyadaad ka tagtay adduunyada waad kasii fogaanaysaa xaggaad u dhowaanaysaa ila alqabri waalaakhira qabriga iyo aakhirad usii dhowaanaysaa walihaada qofka muslimkaahi waa kastoo barya iyo gabal kastoo dhaca waa inuu xisaabtamo oo isweydiiyo cumrigaagi waa kan dhinmay ee nuqsaamay maxaa kuu kordhay maxaad sahay kororsatay maxaad naftaada ku tartay maxaad khalqiga ilaahay ku tartay maxaad diinta ilaahay u tartay xisaabta noocaasa ayuunbaa lagaga bixi karaa cumrigaas sida deg degee dhaqsaha u socda khasaaraha ka dhalan kara haddii markaa qofku markuu xisaabtamee u muuqatay inuu cumrigiisii dhinmay ajashiisina ay soo dhowaatay camalkiisina aanu kordhin bal laga yaabo inay wax ka dhaceen oo u nuqsaamay arrintaa waa inuu ka murugoodo murugo sabab ugu noqota xaalka inuu bedelo ilaahay u toobad keeno qaala cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canh maa nadimtu calaa shayin nadami calaa yowmin garabat shamsuhu wanaqasa fiihi ajali walam yasdad cumri ma jiro waxaan ka murugoodo sidaan uga murugoodo maalin ay qoraxdeedu dhacday oo gabalkeedu dhacay oo ajashaydii ay nuqsaanto cumrigaygii ka go'day camalkaygina aanu ziyaadin oo aanu kordhin maalintaas sidaan uga murugoodo waxaan uga murugoodaa ma jirto ogaada yaa cibaad allah dhallinyaray ogaada ayuha shabaab ogaada xaqiiqadaas waa khasaara cadiima in cumrigaagii dhallinyaronimadaadii waktigaagii uu ku luma waxaan macno lahayn waxaanay calaamad u tahay inaad tahay addoon makhduulah oo ilaahay garabkiisa ka baxay ilaahayna subxaana wa tacaala tawfiiqdiisii uu ka ceshaday xumaan uu ku dhex jiro sababteed waxay odhan jireen a'immada qaarkood raxmatullaahi calayhim min calaamati icraad illaahi can ilcabdi tadyiicuhu liwaqti addoonkaasi inuu yahay addoon ilaahay uu ka jeestay oo ilaahay aanu dan ka lahayn oon ilaahay agtiisa qiimo ku lahayn waxaa calaamad u ah inuu addoonku cumrigiisa dayaco oo cumrigiisa iyo wakhtigiisa uu ku lumiyo waxaan faa'iide iyo macna haba yaraatee aanu lahayn ibnu lqayim raximah llahu tacaala wuxuu yidhi culimo ka horreysana way yidhahan sida yaxya ibnu mucaad oo kale waxay yidhaahdeen dayaacu lcumri ashaddu min almowt in adoo nool cumrigaagu uu dayacmo iyo inaad dhimato waxaa daran inuu cumrigaagu dayacmo yaxya ibnu mucaad wuxuu yidhi lianna almowta yaqtacuka can ilkhalq waayo geeridu khalqiguunbay kaa jaraysaa dadkii aada la noolayd ee aada la joogtay meel aada la deganayd ayuunbaad ka guuraysaa xagga xabaalahaad u guuraysa wa dayaacu lwaqti yaqtacuka can ilkhaaliq waktigaaga haddaad lumiso oo aad dayacdana waxaad ka go-aysa oo aad ka fogaanaysaa allaha khaaliqe ku amre wakhtigaa inaad ilaaliso ood kaga faa'iidaysato fii ma yuqaribuka ila allah wax ilaahay kuu dhoweeye sahay aakhirana kuu noqdo ibnu lqayim raximah llahu tacaala isaguna sidaasoo kale ayuu yidhi oo dayaacu lcumri yaqtacuka can addunya wannaas adduunyada iyo dadka ayaa almowtu yaqtacuka can addunya wannaas geeridu dadka iyo adduunyadunbay kaa jaraysaa wa dayaacu lcumri yaqtacuka can illaah cumrigaaga iyo wakhtigaagoo lumaana ilahay buu subxana wa tacaala kaa jaraya waar inta la noolaan doono garan mayno qofna ma oga intuu adduunyada joogi doono laakiin waxaanu yaqiinsanay maalmo kooban oo la tirin kara inay tahay wakti qaaliya baynu ku jiraa walaalayaal waa bishii ramadaan waa bisha ilaahay uu diro mid dhawaaqo yidhaahda yaa baaqiya alkhayri aqbil war xagga ilaahay in loo soo jeestaa laynaga rabaa laynoogu yeedhayaa in loo jeesto soomka in loo jeesto qur-aan akhri dikri ilaahay duco almukthu waluzuumu lmasaajid masaajidada in lagu nagaadoo la joogo cumrigan in lagaga faa'iidaysto wax adiga ku anfaca alixsaan ila annaas caawinta dadka sadaqada khayr oo dhan in lagaga faaidaysto dacwadda dadka wanaagga la faro xumaanta laga reebo war cumriga yaan la dayicin war waktigaa qaaligaa yaan la luminin walaalayaal maalin kalea laga murugoon doonaaye waxaan leeyahay dhalinyarteenna kubadda ciyaaraysa iyo kuwa daawanaya garoonka gidaaradiisa fuushan wallaahi haada lahuwa dayaacu lcumr waa cumrigii oo dayacmaya oo si cad u muuqda waayo waxaasi ma aha wax ilaahay u dhoweynaya oo sahay aakhiro u noqonaaya oo asbaabtii jannada lagu gelaayo ka mida mana aha wax tacab adduunyo oo mubaaxa soo xero gelinaaya labadaa wixii aan ahayni waa dayac waa cumri lumay waa wakti khasaaroobay waa miday muruga ka dambayn doonto waxaa iyaduna mid aada iyo aada u foolxuna in qofka waktigiisaa u dayacmayaa uu ku faraxsan yahay waktigiisaa dayacmay uu leeya maanta ciyaar xiisale baanu ciyaaray ciyaar aada u qurux badan baanu daawanay farxaad bidayaaci wakti wuxuu aada ugu faraxsan yahay waktigaa lumay ee mid akhriyo mid adduunya midnaba aanu kaga faa'iidaysan bal waxaa laga yaabaa haddii la waxaa maxaad u samaynaysaa inuu idhaahdo waktigaanu ku luminaynaa wahal cindaka faa'idu min alwaqti xataa tudayicahu ma wakti dheeraada baad haysataa oo shaqadii kuu taalla mid adduunye mid aakhiro dheeraadkaa oo aada ka maarantay oo inaad lumiso mooyaane meel kale aad u weyday haddaad caqli leda jawaabtu waa maya ma haysatid waktigaas waktiganaad haysataa kama badna shaqada kuu taalla fa idaa faragta fansab waa labada arrimood camalkaaga macaashkaaga adduunya tacabka xalaasha ah iyo cibaadadaada labadaasi waktigaagu kama ma dheera oo kama badna macaashkaaga adduunyo iyo usahay qaadashadaada aakhiro wax kale ha ku luminina baaraka allahu fiikum masaajidada ha la laasimo majaalista iyo xalaqaadka dikriga cilmiga ha laga faa'iidaysto marka xataa la dhameeyo masaaxifta ha la furo oo qur-aanka ha la akhristo habeenkii salaatu taraawiix ha laga faa'iidaysto xataa habeenkii qur-aan ha la akhriyo bacda salaati taraawiix waktigu waa koobanye waxaad aragtaan durba habeenkii saddexaad ee rabadaan wax yar baa inooga harhtan soo ma arkaysaan markaynu sugayna aynu lahayn talow rabadaan waa goormo ma caawa ma habeen dambea waktigu ahaana waynu garanaynaa sidaa rabadaanay u socotay inaguna u soconaynaa walaalayaal ha laga sahay qaato taasi waa waana guud oo ku saabsanayd waktigii cumriga in laga faa'iidaysto ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeed oo sidaan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed